waxaa jira dad aannu ognahay oo maxkamadaha dacwada ka yaalaan oo dacwadihii lagaga guulaystay oo dokumentiyada ay sitaabeen yihiin dabadeedna si ay cadaaladda u hor istaagaan u taga cadowga dalka oo halkan qaarkood lagu xidhxidhay maalmo dhowow marka waxaan doonaynaa inaannu shacabka ku baraarujinno oonu u sheegno inaan loo dulqaadanayn oo aan la aqbalayn inaad adigoo cadaaladii garsoorkii dalka ka heli karaa cadowga dalka aad u dacwooto ugu tagto baaritaankaanu samaynay waxaanu ku ogaanay dadka u taga inta badani inay yihiin dad looga guulaystay dacwadihii dabeedna si ay cadaaladda u hor istaagaan taasi u sameeya saddex ka mid a halkan lagu xidhay maxkamadan toddobaadkii aynu soo dhaafnay saddexduba waxay ahaayeen saddex dacwadii darajada koowaad lagaga guulaystay dokumentiyada ay sitaana loogaa la caddeeyey inay been abuur yihiin dabeedna si ay taa uga badbaadaan dacwadduna u sii jiitanto qofkii inaanu xaqiisa u helinba waxay u dacwoodaan cadowga